war qarsoodigii nacay dad yahaw qirane waayaabe ilmihiisa ruux qalanayooo qanacsanow heedhe qaraxyada la tuuro iyo hubkaan lala qamaamaayo maskaxdaa ka qaad wer intay libin ka qeexaan wuxuu hadalku kuu qaban karo yaa qorigu riixa qarkaduulku waa wixii qarribay qarankii weynaaye qarnigeennan qalinka u tashiya ruux qaraabsada qadu waxay xariiqdaa ka haray qaabka diriireed qabsigiisa ruuxaa noqon waaqatimaya waxa quursiqiilada ka helay jaahilkaan qorin qabyo kuma ebyoontee dagaal qoriga noo tiirsha alxamdulilah rabbi alcaalamiin wlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh halkan waxaan ku qabanaynaa gabay la yidhaahdo qabyo kuma ebyoontee dagaal qalabka noo tiirsha qabyo kuma ebyoontee dagaal qalabka noo tiirsha waxaan malaynayaa ilaa xad xalay baan ka hadalnay waxyaabo badan oo ku jiray ama u baahnaa in laga hadlo laakiin waxaan kusoo gaabsanayaa caawa laba qodob oo keliya markii laga reebo gabayga intiisa kale mid waxaa weeyaan maxaa kugu bixiya gabayga waa su-aal mar kasta qofka la isweydiin kara maxaa ku dhaliyey midda kale maxaa faa'iida oo ku jirta weeye wixii ugu bixiyey waxay ahaayeen markii ugu horreysay anoo idaacad inaan dhegeysanayey iyo inaan ag marayay ma garanaya baa kolley waxaan maqlay nin soomaaliya oo cabanaya oo dhahaya meel soomaali baa laiga dhul soomaaliyeed baa laiga masaafuriyey oo soomaali baa dhulkeeda iga masaafurisay taas runtii waan ka danqaday weliba ninkaasi hadallu ku daray wuxuu yidhi dadka shacabka oo halkaa joogay mahad baan u soo jeedinayaa abaal iyo axsaan badan baan u hayaa walaalnimo ay ii muujiyeen dhibteydana waxba kama ay qaban karinin oo waxba iima qaban karinin waxna iima geysan wuxuu ka cabanayay idaarada halkaa ka jirta oo keliya soomaalidu waxay dhaqan u lahayd haddii qof soconaya uu yimaado oo tubku jooga ama meel ka soo guuray ama soo salka kacay ama safar ku jira kanuu u yimaadaa inuu gogosha uga kaco soo dhoweeyo oo maxaan ku idhahdaay dhaqankaasoo islaamnimadana waafaqsan oo ilaa iyo saxaabada muhaajiriin iyo ansaariya haddaan dib ugu noqono maalin kasta waxa culammadan ku akhridaa iyo dhaqanka soomaaliga oo taasi ay ka mid ahayd qodob weyn oo muhiima kana mid ah meelaha uu calaaqada xooga badan kaga leeyahay islaamka dhaqanka soomaalidu martigelinta ninkaas hadalkiisa waan ka danqaday marka markaas baan waxaan siri maxaa kalifay dib baan u raacay waxaa kalifay oo ii caddaatay inay tahay liidarshib xumadii soomaalida dhan qaribtay inay ku salaysan tahay arrintaas oo maxay ahayd meel baa nabad iyo barwaaqa ka jirta qof dad soomaaliyaa degan mid kaloo soomaaliyaa yimid waxaa la rabay in la yidhaahdo soo dhowow soo fadhiiso barwaaqaiyo nabad baa ka jirta maxaan ku idhahdaa wax ka guro ku ganacso madaxda ugu sarraysiya tan ugu hoose inta ka dhexla ka mid noqo maxaa ku idhaahdaa wax ka baro ilmahaaga wax ku baro waxaa rabtid ku samee qofkaas isagaa uma baahna marka in la yidhaahdo amniga meesha ka qayb qaado bataatinla qofkaas uma baahna sababtu waxa weeye isagua wuxuu dareemaya wax adigu dareemaysa intaa faa'iido ku haysto ku haysta isagaysa ka suurtoomin inuu ama wax u geysto dhib u geysto ama mid kaleo isagu dhaarqabaan oo madaxa soo duubanayo oo raba inuu dhib ka sameeyo uu martigeliyo isagaysa ka suurtoomi karinin marka arrintaas qaybteeda hore maansada waxay la hadlaysaa sistamkaas faashilka oo intaa garan waayey bay la hadlaysaa waxay leedahay waxayna u danqanaysaa qofka dulman ee miskiinka ma aha hal shaksi ee keliya laakiin dad badan oo soomaaliya ku dhacda waxaan ka cudurdaaranayaa waxyaabaha waxaa sameeya inaysan ku jirin dadka shucuubta soomaalidu meela joogaanba oo shacab fiican tahay markaan anigu hadda taas maqlay waan dabagalay arrintaas dad badan baa ka xumaaday bayaanaa la qoray dibadda dhan baa laga qoray maxaa ku idhahdaa waa la mudaharay dadkii waddanka joogay suldaamaa shaqadooda uga tegey kuwaa lagu xirxiro muddo badan xirnaa waa arrin waxay ahayd runtii dhibteedana dad badana ka qayb qaateen bay ahayd alxamdulilaahi walmana tii oo kale way yaraatay because haddii sistamka iyo maamulka uu dareemo waxa uu samaynayo foosha xun shacabku inaysan dhulku lahayn taas waa waa cashar ninka siyaasiga ahna markasta indhaha dadku caabuda gabaygan muqadamadiisa hore ama iftitaaxiisu intaasay ku saabsan tahay oo waxay ka hadlaysaa marka ugu horeysa ra'yiga foosha xun ama waxa daciifka ee basiidka oo soomaalida isku maandhaafto oo wax u kala sheegtaan siday wax u kala sheegtaan waxay ka matelaysaa waxaa la yidhahdaa shimbir baasaysiga shimbir baa ciday markaasaa islaam baa ictiqaada waxay tahay shimbirtaas annaga kuma sancaninoo markay cida dhib baa nagu dhacda mid kalena waxay aaminsan tahay markay shimbirtaas cida barwaaqadaba markaas inay u curato ma oran karaa labada islaamood ama labada hooyo midkoodna waa saxsan tahay maya labaduba waa khaldan yihiin waa shimbirbaasaysi waxaan uga socdaa waxa soomaalidu ku kala qaybsantahay baa waxaasoo kaleeta waxaa kale oo ku jirta inuu ka hadlaya gabaygan erayo ka mid a haddaan soo qaato qumbulada waxaan kor ugu rida qusdhow baa jira qumbuladaas waxaan ka wadaa gabayga macnaha waxaan u tiriyey oo aan ula jahray waxa weeye qusdhow baan jiray yaan ugu qusdhobayaa nin qunsaday dantiisa inaan bur u qaadnay nin qunsaday nimaan markii horeba inuu wax xukumo kuwaala faa'iido ahayn laakiin ka faa'iidaystay mashaakilka soomaalida haysta oo meel isku taagay inuu waxyaabahaas ku kaco oo bulshada dhexdooda kula kaco oo markaas yidhaahda dadkana saanaad ku hogaaminaysaa oo raalli bay kaaga noqonayaan kulligood ma soconaysa weeye midku qaday qaraabsiga inaan quusla dhaxalsiinin ninkii ku guuldaraystay ama isaga u suurtagal weysay meeshii uu joogay inuu nabad iyo nolol iyo wax ka helo oo ku noolaado oo markaas taas ay u suurtagal weynayd mashaakilatan awgeed inaan quusla dhaxalsiin inaan maxay geed lagu xirinin khatar iyo hadduu halis ku jira dhig la qaybsado marka cadhadaba qamuunyadu la yidhi cudur ka qaadee maadaaba hadda aan halkan qofkii aanan joogin oo la joogin cudur waxaa jira cadha la yidhaahdo oo xoolaha ku dhaca oo oo oo oo markaa inta gogoba iyo geedaha la mariyaa waa xoogaha haddii lagu sameeyo marka mahmah baa jirta la yidhahda cadho qamuunya ugama darto oo waxaa laga wadaa haddii xoogaha wax lagu caamayo bahasha uga dari mayso marka hadalkaas xataa ka dareemayo wey ninka intaa hiila u tahay cadhadaba qamuunyadu la yidhi cudur ka qaadee qosolkuba hadduu hiilo galo carana waa qayb haddii laba nin ishaysay oo mid qoslo laba nin baa wax dhex maroon mid baa hadal yiriyo kii saddexaad la joogay baa u qoslay marka qosolkaas waxaa la yihahdaa waa hilaya qosol hilo waa galaa baa la yihahda laakiin haddii qosolkii hilo galay hadda caradiina hilo waa gashaayo oo meeshuu ka qosli lahaa oo ka qosli lahaa wallahi hadduu caroodo caro ka muujiyo ninkii saddexaad wuxuu u hiliyey kii hadalka lagu yiri u hiliyey marka cadhaduba qamuunyadu la yiri cudur ka qaadayo qosolkuba hadduu hilo gala carana waa qayb marna inaan qaraarkii amniga ugu khidmaya marna inaan nabadgelyada iyo umadnimada iyo qarannimada aan qumbulada ugu qidnaa gabayga ugu qidmaya marna inaan qaraarkii amniga ugu qidnaa shanta calanka lagu qeexay iyo qaranku doona marka wuxuu ka bilowda gabaygu bismi illaahi raxmaani raxiim in dhoweyd qalaamiic sarsare gabay ma qaabayn raggii hadalka qaybtoo lahaa quusta waa hore qarni rubuc qayb kuma lahayn qorridii hore qalinkoodu waa tuu da'furay qaranjabkeennii markii hadal qiyaas beelay bay qofal geliyeen qarqarsaa ku yognaa murtida waagan loo qoray anigana haddaan wax ugu qaban gabay ma qaadeen shimbir sabanka waa iyahan qariban dunida quus jooga amba wuxuu isagu qoonsadiya qaxar ka booyaaya oo malahatiisa waqaday dumar ka qoofeen qulcadiiyo aleelaha duqdii qadanka faallaysay qof baa naga dhintay tiri markay tani qalaada qabrigaaga sheeg bay dhahdo qumaya yahu kutan waa qasuume middani qollidaa wacan iyadaase kale qoonsatay qaarra baa jiri qosol iyo damaashaad kuwaa quudarow galay cirka inuu dhowaan roobka qobansaad ku qaybsaday qarog dararta lagu maalo iyo dhiilaha u qoray isku qabo midii qaraxtantay iyo qadarka tii mooday qalbigooda weeye wuxuuba sanan quraafaahe qaybkiiyo umuuraha qarsoon siraha qoontaysan ambiyada haddii laga qashaan magalayo loo qeexin jinni oo qarboobaa hadduu qaadan kari waayey shimbirahana qayb lagama siin waa qof harasheeg qasdigaygu waa meel halkaan qaalinka u raraye qofse iguma diidanaa inaan taas u qalanna mar haddii waxaan kala qabno oo qabad galaa muuqan qunjuraafka hoose qunjuraafka hoose iyo dadkan qoloba meel aadee qodo malaha sii dheer waxay qaran ku waayeen aniguna qiyaasada maldahan wabiyadan quusay qisaska iyo mahmaayahan qaryeeraadkooda qasti baan ka leeyahay xujada aabigoo qoran qumbulada waxaan kor ugu riday quusdhow baa jira nin qunsaday dantiisii inaan buro u qaadmayn midku qaday qaraabsiga inaan quusla dhaxalsiin khatar iyo ninkii halis ku jira dhig la qaybsado cadhadaba qamuunyadu la yidhi cudur ka qaadeeyo qosolkuba hadduu hiilo gala carana waa qayb marna inaan qaraarkii amniga ugu khidmeeya shanta calanka lagu qeexay iyo qaranku doona qabqabsiga sokeeyaha inaan guursadoo nacay qoqobada la kala otay iyo qala ku diida qaramada midoobey iyo inaan qaaradow diro inta qawda maqashii dhahdo ayaan wax loo qaban dadka shirarka qaban qaabiya oo qayb ka maanaca qolyar gudihii dowlado qabyaa qayb ku maamula misna qubaiyo goortii hadhow barata saanqaad qonfigiiyo jallaafada qarsoon qoobabka u bixin markay nabaddu qoor keenataba meel ka qaydala qaska waxay bilaabaan markii sahandab qaada qabanqaabo goortay jirto iyo qiido qiiro wadareed wax inay qabsomaan markii qaar ka taliya amba qori kuyooyootankii qola adkaata quwaddii la ciiftaba rag baa ciidamo u qora markuu qaxanku sii damahayaba qabac ku noolayn kolkay baladu qaylulsataa laga dulqaysha nin qadfay oo libaax kama qaldamo qori ku tuuraaye qaanteennu duugmale ilaa layna qaabilo qar haddaan ka laalaadno iyo qaxba maantayto qamugdiya haddiina laku xiray qululsa aan jiifno waa qayba duuna marbay qaalma rogataa harka labada galin qaybsan baa lagu qiyaasaaye ma qajilin hankeenni inaan gibiisha qaadnaa ma qajilin hankeenni inaan gibiisha qaadnaaye qalxirka iyo keenada inaan qaabirnaa dabar qalbiyada dadkaa waxaa ku nool qiriya iimaan qashqashaada joogtada ah iyo qaybintaynacina afartaa wixii qiimaliya quruxda ee baale cidna ma hadda lama qaybsato oo wadar quduus baa leh wuxuu gabaygu eed qaatay iyo qalan- qalad naftaydaa leh waxa la yidhi qarbooshow suldaan qaalan baa jiray waxa la yidhi qarbooshow suldaan qaalan baa jiray qooq iyo waxaan kibir la odhan quursay aadmiga qancin weydee ciiddii inuu qoobka hoos dhigo waxa la yidhi dadkii suuq axroo meel bannaan qubay sidii qolof dabayluhu jafeen qaarba meel gogol qof markuu ku joogsada mid kale saanta qabadsii wax qatalay adduunkii haddaba qabayay mowdkii isna inay qiyaamaha ku tuman qaaday goorba'an waxa la yidhi qiyaaslii u murug qiriiricdiisii qanjirada markay timi naftii qoomow dhimay wax qabsaday qallayf miduu ku dhalay oo ka qaab daran qodxa muda masaabiir waxqala qalab la deeleeyey intuu kaba hoos uga qobtalay qaaday inankii ku dulqoon biduulkuu qarribay qaatilkii dhalay qacda yeedhay feeraha qararay qayladiiya wiida ku qabowsay waa ninuu qalbiga qurun ka buuxaa xanjiraha dadkiisii ka quman khayrka ugu faan qarsa noqoya kii hore halkay khayrka felayeen isla qire qarbashganay inuu caga qaboobaa ku qarari allow yaa qabriga nooga soo qoda annagana waxbaa naga qarriban qooman iyo jiil qorax soo baxdaba tii shalana la qaboobay waxna qaaday roob qababax leh oon ciidda saro qoyn unka naga dulqaylinahaya oo qaac madowda ah qisaas dad ugu xihan baana nahay ururo qowlaa qorsho waxaan lahayn baana helay qori rud mooyaan ummad yahay qiyaamaha dhacay iyaan qabarku daaraynin warmihii qalloocnaa wadnay haatan qodayaan xinjuruhu waxay qubanayaan qaaxad iyo hoos afarnaas habreed qaybsatay oo uurku wada qaaday ismaquurto xiin kala qarshay oo qaaliya isdilay haddaan nabadda qiil looga helin quusashaanna quwad laysku jiriya xabadi qomamay dhalin ma qurxoona xaajadan qarriban qaabka loo wada eh war qarsoodigii nacay dad yahaw qirana waayaabe ilmihiisa ruux qalanayo oo qanacsanow heedhe qaraxyada la tuuro iyo hubkaan lala qamaamaayo maskaxdaa ka qaad wel intay libin ka qeexaan wuxuu hadalku kuu qaban karo yaa qorigu riixaa qarkaduulku waa wixii qarribay qarankii weynaaye qarnigeennan qalinka u tashiya ruux qaraabsada qadu waxay xariiqdaa ka haray qaabka diriireed qabsigiisa ruuxaan aqoon waa qatimaya waxaa quursi qiilada ka helay jaahilkaan qorin isagaa intii qoon la iyo qaatay magacii qafqaftii dhammaatiya baryahan qolo kufaankiiye waxaa hadalka qaabkii ka dhume kii qudbayn jiray mar haddaan la kala qaadanayn qubatay beentii qabta iyo mareegtiiyo maqale frootay qooshii suntii ubadka loo qooshi jiray bare yaqaankii hayb lagu qafaashiya ka kora kooxa loo qoro qutursiga tallaabada dhankii wadarta loo qaad wax qiyaamihiisii unkaday kii qulqulataahe ninka qaydka diriirta u xirtay iyo qalabka dhaaraanka oo qoriga deegta ritoo qurinayow heedhe qabri calala weys qaawisee qaala maradaada ha qarribin agoon xalaq haddaad qori ku haysaa qabatoonka gaajiya jalbay qaarla dhibiibeene ha qablamin quraac lii dishay bay qoorta gororsheen ha ka qubin qaroorta iyo biyaha qadama haystaan ha ka qubin qaroorta iyo biyaha qadama haystaane qorraxda iyo qaboobaha ma jiro hoy ka qariyaaye ha qayixin dhirtii qootin leh iyo qurucu wow hoos qabca iyo quwaax geel leh iyo qaran rawow beere ha ku qubin qaraarka iyo sunta iyo qurubka baaruudda ha ku qubin qaraarka iyo sunta iyo qurunka baaruudda wax la quuro nabad baw qurxoon ama la qaataaye qirha oran ninkii kugu qabsada way ku qubataa ha qaldamin qarshada kaa jabtaa way ku qalataa ha qodqodin balaayada qulqulingoodabi waa qaan ha qurqurin haruub qubanayay qararka joogtaa qabqabaha shar ha u tumin adduun beriga waa quus qadyaan wuxuu ka joogaa dhulkuba waa qabuur hore qarandidu hog bay qodaan leedahay qurun daraaddiis qumudkiiyo lafaha aadmigii qooblay dharagtaa qiqda wilimadayn meyd ka quban qayladii shalay qumanaha dhintoo soconayaan sabadu qaadayn hablo nolosha quusuga jiraa qaba asaydii qalal iyo barbaa suuxdin qaba qaraxu keena qac intay yidhaahdeen kuwaa qaawan waalida qashin guradii qayb baa ku nool raama qariyeen baddu waxay qaridaa dhalaan hirar ku qaadeen qorax soo baxdiya galaba waa lagu qarqoomaa wixii bahal qaroofyalo ku jiray qaayib hilibkii inta dumarku qaylinahayaa nibiri qaata qalbacyada iyo xaaskiiyo libaax qooqan baa jara qayraanka dhiiggaa bedela qaygii maanyada in markay qurdaabaan haddana qaar kalow jaba in markay qurdaabaan haddana qaar kalow jaba qaaxada badweyntii hindiya qurunku heehaw kuwa dibadda loo qaadayaa qanimo weeyaan bulsho qoriga loo tuurtay iyo qoon la saanyaday qof wuxuu la yaabo baa mid kale qurux u haystaaye annaguba qabbaan baa nihiyo qurub hadhinaahe qowsaar wadaniya ka roon qaarad kala jooge qurba joogta guudhay iyo adaan qaarka haralaynin isqabooja saar waxaad qabtaan dhiigga qaayibay afartaa wixii qiimaliyo quruxda eebaa leh cidna ma hadda lama qaybsato wadar quduus baa leh wuxuu gabaygu eed qaata iyo qalad naftaydaa leh raggu inuu qamiisyada xidhiyo qiradi waa suud qurux dumari waa sheex markii ayaa loo kaco waxaan diinta meel uga qorayn ma aha qaynuun dad qabiilku boos weyn u galay qaran ma yeeshaan qisaska iyo mahmaahdu waa quudka maansada qadartiisa nimankii yiqiin badi ma qeexaan aniguna qaduuc lama jecla oo quuray muunada iyo alool ugu ilxiray qayma laabya leh ku qufilay xariir quruxsan iyo daahyo qiro weyn ku qarjaray ardaayees qabtay oo qubay kashkaashkii weylaalis loo qarax tiray iyo gogasha loo qaadiye ha qayiirina waa tii la qalay qaafladii hore tanna qayba laabtaad qodeen qubatay maaxdiye loodii qaradka beerta u gashay oo qaanta lagu yeeshay qasabkiiyo bariiskiiya markay qamadigii daaqday waxaa la yidhi khasaarada markii qaybtan laga yeeshay qiso noqotay qaadigu xukumay qodobadiisii qotonshuu u shaan yiri waxaa dhigaya qaynuun ku qiyaasa badar oo dhammaan qarya joogeeda misna qoonsay goortii la yidhi qaarada iskale qalabaa roguu yidhi haddaba qiil kalaa furane qodka dhinac in loo jiifiyana qowlka raajixan ma qarsoona meeshay murtidu qoodahaw tahaye isqarribe wadaadada qastaan wax u qarsoonayn allaylahay qiyaaskii dhunshee iyo qaayihii hore qabqablaha kuwii shala riday iyo qalatadii yeyda ee mahadda loo wada qiray baa deedna qaybsamay dadba quusay goorta iyagu dib isu qoomeen dabinada ibliiskuu qoday iyo xarigga loo qoolay iyagoo qumaati u arkay qoolka iyagoo qumaati u arkay qoobka geliyeen markii sixirka loo qooshabee magacyo qaateene sidii roob dabayl baan qastay bay kala qayoodeen qalbiyadu markay kala tageen qubatay riixdii isqaniine waa qayb rabiyo qulubigoodii isku quba qudhoodii hubkay cadow u qaateen quwadoodu goortay jabtaa hirar ku qaadeen waa taa quraanshadu cunto iyo quuruwaalihuye xaqoo baadil jagada qabtay qobka jabiyeen markii dalagu noo soo qabtay qaraf ku daareen qashinba hole waa lagu guraa qaali iibsamay hal qarribay baruuraha qurmiya saanta qaran qortay qorshoxumada weeyiyo kuraas saarka loo qabaye qalcaddii rag kala qaybisaa la isku qoonsaday qor jeclaysi goortuu galay baa quurigii jabay qar waxay ka hoobteen markay qoriga boobeen nin qur-aanka kuu marinayaa dilaya kayrkiis gaalnimada laysuma qarsho iyo qadaf jariimaad qabad ma lahan iimaan haddee laba isqoontaa wax khilaafka hoosiyo kufriga qaybiyaan jirin kafadaha qiyaasaa raggii qaarka foorara qiiluma helaysaan waxaad qaari dubateene qabriyada dadkaad buuxiseen qoday dugaagiye hugga meydka qaadiya kafnaha qaali laga yeeliye ninka qaday khasaaraha ma jiro qurunka ceebeede qalin jabinee ceebtee warroy nabadda soo qaada ninse dirar u qiiraysanow qaali baa tahaye qudha hayga maanyeyn intaad qalin walaalkaaye khatar bidix ka soo muuqataa qeeladaa timid saadaashu aada uma qurxana quusna laga roon qoraxduba hadday soo baxdo waa qaboon weli intay ururtu kala qaadan tahay bay qabyadu ool nin qallacay qamuunyada bushmaha carab ku qaangaadhay afka yaxan ilkaha qeexmay iyo qowlalada faydmay qosol ruuxa mooday intuu quusan bay noqon dambas qariyey qamac hoos ka nool qobab sare taagan inta qaxanku soo gaaraya waa qiyaas fudud qadarkaa ninkaan sugi karayn qarawgu waa beene isagayba qaaxadu disho qolo ka daaweyne qalbi naxa haddaad leedihiin qabasha waa hiile qurkulaya haatana hadday dhagi wax qaadayso dadku waa qaraabe haddii laisqadarinayo u qabooja maatada qaxdaa quban hortiinnii qunya suga qajeel bay qabeen qaxya lufluf mar ha wada qadeeyeen baryay nabad ka quusteen qax waxay isla fuudeen mudday kala qurdhoobeen qaadoo dhig sheekada u suga ha u quturiyeen qofba waxaa adduun soo qabsaday ha uga qayb galo qabqabliya qabyaalo iyo qori qalad ha saareen qubxi inay ahaayeen intuba wadar ha qeexeen ha qabteen qur-aanka iyo ducaa lagu qabooba cirku qay madow iyo daruur hayse soo qubo ha qoteen wixii midha qotomay ciidda qanigaah qalalaasihii iyo dhulkay qorigu gaaxsheen ha qasheen qajaarkiiyo cambaha qaragaduudkii qudraddii iyo barwaaqadu ishay qiiro geliyaane qalbigaa ku doogsada jidhkaa quudka dheebsada qalafsanida oogada waxaa qoyaya saantii qodxa iyo ragaad wixii ku jiray qoloftu waa dayn qabsinada xirnaha waxaa furfurin caanihii qoran qarqarooti qoor wada dhashay iyo qalawadii bay qaalmaha gugaan daaya curtay iyo sidigta qayluul sidii qaansa roobaad barbaar qooxan baa dhaqa oo timuhu goortay qadweyn guudka qariyeen oo qoriga feedhaa dul saratuur la qawdalay ku qotomiya baalgoray qundi ah food la soo qoray qardhab laba faraar loo barshina qaata badidood qarqarada ha tuureen maryihii qaydadka ahaa qaankiyo nirgaha deeqdhalkaa ha u qutumiyeen ha qablamiyo doobadii rutuu quruxda weynayd ha qalqaliyo goortuu qabto oo qaar rakaadsado shimbiruhu ha qaysheen markuu danabku qaadaa ciiddeennu waa qani dad yahow waan sa qanafnaaye qarsin dhooran waa dahab qotoma qaali iyo luul qarka waxaan u joognaa inuu cadowgu qaataa quwadaha shisheeye ee ilaa qarya xeeb dhooban waa qaybi oo tale waxay noogu soo quban qiilkoodsa waa burin haddaan qaadanaa nabad ummadaha qaraabsiga u yimid waa qulqulayaan qurdan iyo qadad horan iyo tii qandhiciley ina qobsacley iyo intii lagu qaraabtaa inta qoolka loo soo xiray qaba yidhaahdaan afrikaanka qaaqawan oo nala ku quudshaa kol haddii gacmaha la isqabsado qaato kabihiiye quus iyo yuhuun bay la noqon qowlal foorare ee qabyo kuma ebyoonte dagaal qoriga noo tiirsha